barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan loo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin talaado ah soddonka bisha julaay sanadka labakunsaaalitobanka afrikada bari saacaddu waxay hadda tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mida tartan kubadda cagta ah oo ay ka qayb galeen in ka badan boqol dhallinyaro ah oo ka bilowday caabud waaq dhalinyaradu waxay guddigood ka wada dheelaan intooda badan wax yar maahaane afar toban kooxdood oo ka dhisan heerka koowaad ee degmada caabud waaq hadda laakiinse muhiimadda ugu weynay ay u leedahay waxaa waaye inay isbarteen in walba xaafaddu ka soo jeeda iyo xaafaddu yahay inay isbarteen oo isdhex galeen
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan fanaaniin dhallinyaro ah oo bilaabay wacyigelinna ku aadan tacadiyada ka dhanka ah dumarka
kaalmihii heesaha ayaad ku raaxaysan doontaan
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
qaramada midoobay ayaa sheegtay in tirada dadka reer afghanistan ee ay dilaan ciidamada dowladda iyo kuwa nato ay ka badan tahay dadka ay disho kooxda taalibaan warbixin ay soo saartay qaramada midoobey ayaa shaacisay in tirokoob la sameeyey lagu ogaaday in lixdii bilood ee sanadkan ugu horreeyey ay tirada dadka ku dhimanaya gacanta dowladda iyo nato ay tahay tiro ka badan kuwa ay taalibaanka iyo kooxaha kale mayalka adag ay dilaan warbixintan ayaa sheegtay in dowladda afghanistan iyo ciidamada nato ay dileen toddoba boqol iyo toddobiyo toban qof halka ay taalibaanku dileen shan boqol iyo koob iyo soddon qof dowladda maraykanka ayaa wadahadalla kula jirta taalibaan si loo soo gebagabeeyo siddeed iyo toban sannadood oo uu dalkaasi dagaal ku jiray
qaramada midoobay ayaa ku baaqday in la baaro dilka shan caruur ah oo arday ahaa oo la dilay intii uu socday banaanbaax ka dhacay dalka suudaan iyadoo ay banaanbaxayaashu ay culays saarayeen milatariga si ay u wareejiyaan awoodda dalka ka hor wadahadallada ku saabsan isbeddelka waddanka talaadadan maanta ah dibadbaxayaasha ayaa ku eedeeyey askarta milatariga ah ee uu hogaamiyo jenaraal maxamed xamdaan daglo in ay toogasho ku dileen shan tan dhallinyarada ah oo da-doodu ka yarayd labaatan jirka banaanbax lagaga cabanayay rootiga oo yaraaday iyo sicirka shidaalka oo ka dhacay magaalada al cubayd maalintii isniintii dilkan ayaa imanaya iyadoo hogaamiyayaasha mudaharaadyada ay wadahadal la leeyihiin jenaraalada haya talada dalka talaadadan maanta ah kuwaasoo ku saabsan sidii looga wada xaajoon lahaa dhammaystirka wadahadaladii ku saabsanaa dhismaha dowlad madani ah oo kadib markii ay labada dhinac qalinka ku duugeen heshiis awood qaybsi bilowgii bishan
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a tartan kubadda cagtaha oo ay ka qayb galayaan in ka badan boqol dhalinyaro ah ayaa ka bilowday magaalada caabud waaq ee gobolka galguduud muhiimadda tartankan ayaa wariyaheena gobolada dhexe cabdilwaaxid macalim isxaaq waxa uu ka waraystay salaad cabdikariim oo ah guddoomiyaha dhalinyarada ciyaaraha ee caabud waaq bismillahi raxmaan raxiim walaala macaane habtuu xaafadaha ka qayb qaadanaya tartankan waa waxay ka kooban tahay lix xaafadood ay ka kooban tahay degmada caabud waaq tartankan dhalinyarada muhiim aada u weyn buu u leeyahay aad bayna dhalinyarada uxeyseenaysaa waana isdhexgalka bulshada dhalinyarada inteeda badan aada iskuma taqaano oo xaafadaha isku meesha aqoona kooxaha isku yaqaaneen nin walbaba nin kaleta xaafadu yahay wuu bartay maasha allah anigo aada u sareeyay uleedahay lixda xaafadood dhalinyarada ee ka qayb galaysa tartanka tira ahaan imisay ka kooban yihiin markaad celcelis samaysaan dhalinyarada koobkaas ka qayb galaysa
waxay ka kooban yihiin xaafadiiba waxay ka kooban tahay labiyo labaatan ciyaartooy oo maamulkoodu dheer yahay markaas waxay noqonayaan boqol iyo soddon iyo laba ciyaartooy ayaa ka qayb qaadanaya tartankan isku dhaf dhalinyarada muhiimadda uu u leeyahay marka haddaad eh, sharaxaad naga siiso dhalinyarada tartankan muhiimiyad fara badan buu leeyahay sidaan horey kugu sheegayba dhalinyaradu waxay ka- guddigood ka wada dheelaan intooda badan wax yar maahane afar iyo toban kooxood oo ka dhisan heer heerka koowaad ee degmada caabud waaq ninkaas ninkaas hore oo saaxiibkiisa muuse aqoon xaafadiisa say tahay laakiinse kooxdaasi isku yaqaaneen hadda laakiinse muhiimadda ugu weynay ay u leedahay waxa waaye inay isbarteen nin walba xaafaddu kasoo jeeda iyo xaafaddu yahay inay isbarteen oo isdhex galeen taasaa ugu weyn muhiimadda koowaad uu leeyahay Eh, dhinaca isdhexgalka marka aad eh, soo hadal qaaday eh, dhinaca isdhexgalka maxay tahay faa'iidada dhalinyarada uu u leeyahay
dhinaca isdhexgalka faa'iido aada u ballaaran buu leeyahay degmadu waa degmo aad u weyn oo aada u ballaaran faa'iidada u leeyahay waxa weeyaan dhalinyaro markii la yidhaahdo rag iyo dumarba waxaa macquul inay baraha bulshada un iskala socdaan inay raacwada cod la yihiin mooyaane inuu midkan kaleto midkiisa kaleeto hore uusan garan karin halka uu ku sugan yahay laakiinse hal goob ay isugu imaanayaan kuna wada maashaalayaan
dhalinyarada inta badan waxaa la tilmaamaa salaadow in eh, dhibaatooyin ay ku dhacaan eh, mararka ay noqoto in eh, dhinaca tahriibka eh, colaadaha ay qayb ka qaataan marka eh, haddii tartamo caynkaana la qabto dhalinyaradu faa'iido noocaa ayay ka helaysaa
wallahi faa'iido aada u tiro badan bay ka helaysaa dhalinyarada haddii mar walba gobol ilaa degmo kubadda cagta loo qabto iyo kubadaha qa- ayaa ii sheega isboortiga noocyadiisa kala duwan kolley tooliba dhalinyarada inteeda badan la tahriibteen oo dhibaatooyinkaas kumaysti rabeen dhalinyaradii ayaa ii sheega waxaa horta haysta oo ku kalifaya tahriibka waxaa waaye inay shaqo hayn in waxa isku mashquuliyaan aysan hayn haddii inta shaqa abuur loo sameynayo loo sameyn lahaa ayaa ii sheega waxay isku sii boojeeyaan maba tahriyeenba dhalinyarada waayo dalka naga hodan ah haddana dhalinyarada rajo weyn bay qabaanba salaad waxaa jirtay in dhowaan eh, dhalinyaradu ay qayb lixaal ka qaadanaysa dhismihii garoonka eh, degmada cabudwaaq Eh, hadda xaggee marayaa dhismihii garoonka dhismihii garoonka waa soo afjarmay waxaa keliya hadda la sugayaa in hay-addii ay kala wareegto kambanigii waxaa keliya hadda loo sameynayaa derbigii koletoole oo waxaa loo sameynayaa biyodhaci kadib biyodhacaas markii kambanigu uu dhameeyo ay soo dhamaystirto eh, dhismihii garoonka waxaa ko- kala wareegi doona hay-adda halkaas wuxuu kusoo afjarmaya hadduu ilaahay yidhaahdo dhalinyarada degmada cabudwaaq sidee u arkeen qabsoomidda eh, eh, tartan isdhexgal iyo eh, dhalinyarada faa'iido u ah wallahi maasha allah si weyn bay wax weyn bay ka dareemayaan reefreyn fara badan bay ku jiraan waxaad arkaysaa dhalinyaradii oo xaafadaha u kala gooshaya xaafadba xaafad kaleto ay kusoo caweyneyso waxyaaba badan buu leeyahay muhiimada fara badan buu leeyahay oo taas ugu horeysa Eh, waxaa jirtay in eh, kol hore dhibaatooyin eh, degmada ka jiray eh, inta badan dhalinyaradu ay kala xirmeen hadda dhalinyaradii haddii ay isu furmeen oo ay isdhexgaleen eh, waa sidee xaaladda dhalinyarada degmada cabudwaaq wallaahi horta dhalinyarada markeedii horetana ma kala xirneen laakiinse deegaanku macnaha cillado fara badan oo dhaliyey inay macnaa dhalinyaradii isweydo baa ka jidhay laakiinse alxamdulilah waxaa ka dhiidiyey oo ka kacay sida dhalinyaray ahayd ayagii baana isku furay deegaankoodii haddana wax dhiba kama jiro oo aad marka hore toraba ayagaa dadkooda isdhexgelay ayaguna aada isugu karsan yahay maxay soo kordhiyeen dhalinyarada waxyaabo fara badan bay soo kordhiyeen hadda deegaanka wuxuu ku tillaabsanayo horumarkan hadda deegaanka uu ku tillaabsanayo ay nabadda ugu horeyso dhalinyarada ayaa koow u ahayd ayagoo dhalinyarada hawshii ay ku jirto ay wadada alxamdulilah waxaa soo gaaray degmada madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo isaguna halkaas kasii gara qabtay oo idibada usii taagay wayna xoogeysatay bulshada degmada sidee idiin aragtaa dadaalka dhalinyaradu ay isdhexgalka iyo nabaddu ay gacanta kaga geysanayso xaqiiqatan bulshadu dhankeeda aan dhiirigelinta ka haysanaaba haddii aanan bulshada xaggeeda aanan dhiirigelin ka haysan maana shaqayneynba aad iyo aad bay noogu sacabatumayaan mar walba oo anagu aan dhaqdhaqaaq sameynayna ama nabadeed ama horumareed ayagaa garbaha na qabsada noo kaaca
aada ayuu mahadsan yahay waxa uu ahaa salaad cabdikariim oo ah guddoomiyaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee cabudwaaq waxa uu u waramayey wariyaha v o eda cabdilwaaxid macalin masaaq halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanada safiya tusmo iyo heeskeeda caashiqeeni kowsade irka horeedaye calcalyada xareediyo cosabkiyo nabadgaba sida cuudkuugu koro ayaan ku caloolsamaa irka horeeday koro ayaan ku calwoolsamaa waxaa jira dad xama dadka laba iscaashaqay camalkoodu yahayo cabuqiyo cabuqiyo xumaan dhalay waxaa jira dad xama dadka laba iscaashaqay camalkoodu yahayo cabuqiyo cabuqiyo xumaan dhalaha adiguna cuduuno cashiqeenan kowsaday ka ilaali cadowgo casaankuna wadaadhiib adiguna cuduuno cashiqeenan kowsaday ka ilaali cadowgo casaankuna wadaadhiib caalamkiyo adduunyada adiga ii cajabiyo curadaan ku garab dhigo weli hooyo may curan caradana ma jooge caalamkiyo adduunyada adiga ii cajabiyo curadan ku garab dhigo weli hooyo may curan caradana ma jooge camal xumaada maad baran kuguma aan aqoon cadho isiyo karaamana adiga adiga ku cambaxay camal xumaada maad baran kuguma aan aqoon cadho isiyo karaamana adiga adiga ku cambaxay uuno adiguna cudhoono cashaqeenan kowsaday ka ilaali cadowgo casaankunu wada dhiib adiguna cudhoono cashaqeenan kowsaday ka ilaali cadowgo casaankunu wada dhiibe
heestaasi waxaa ku luuqaynaysay fanaanada safiya tusmo waxaanay halkudhageedu ahayd caashaqayna kowsaday weli waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o xuseen maxay noo xiga
sannadihii dhowaa waxaa qaybo ka mid a soomaaliya ka dhacay tacadiyo isugu jiray kufsi iyo dil loo geysto gabdho soomaaliyeed tacadigii ugu xumaa oo ay shacabka oo dhani ka wada qayliyeen waxa uu ahaa kii lagu kufsaday laguna dilay caashe ilyaas oo ahayd gabadh labaiyo toban jir ah bishii febraayo ee sanadkan fanaanka dhallinyarada ah ee reer jabuuti ciise xabiibi ayaa haddaba si dib u soo cusbooneysiiyey heesa ka hadlaysa tacadiyada ka dhanka ah haweenka
isaga horta su-aashaad weydiisay oo su-aal fiican weeyaan in heeskan waxaa qaadaa fanaanad weyn oo soomaaliyeed baa qaadaa khadija hiiraan baa la dhahdaa In- in- maxaa yeelay in- in- waxaa ka daba qaaday aamino faarax ayaa ka daba qaaday ahayd marka ereyada aamino faarax ag laga daba qaaday waa ereyo jadiida inkastoo horta aan anu aan necabhaba heeso aan aan lahayn inaan qaado heeskan laakiinse ereyada waxaa ii sameeyey heeska waxaan ka yidhi waxaa ii keenay maxamed cumar oo ka shaqeeya idaacadda jabuuti iyo heeskan ii keenay aniga waa jawaabtii naagtana qiso dhaba ay ku dhacday ahayd oo waxay jecleyd bay ahayd nin bay jecleyd ninkii ay jecleyd bay dadkoogii u diideen gabadhan marka waxay ku dhacday qisaday gabadhay ku dhacday gabadhan markii ninkii loo diiday ayay gabadhii la foolxumeeyey ninkii waardiyahanka ka ahaa gaardiyahanka ahaa aqalka uga joogay ayaa gabadhii xumeeyey marka gabadhii daska calaacalaysoo godkiiyo iilka iyo igu rida gacalo hooyey gacalo laba goor dhintaye ayaa jawaabteeda leesiiyo waxaas marka sheekadan waa sheeko run oo ku dhacday gabar soomaaliyeed haa waa sheeko runa ku dhacday gabadh soomaaliyeed ku dhacday bay ahayd marka abwaankii baa heeskan ii keenay ereyadana ii soo sameeyey ereyaduna hees jadiid hees jadiida weeyaan ereyaduna erey jadiida weeyaan in waxay ahayd heesku waxay ahayd dadkaygo dadkaygo goorgoor kacay habeen dhambaal buu gudbinayaa gudbinayaa dhambaal buu gudbinayaa dhambaal buu gudbinayaa haddii geed laysla tago adimigu gartawmaasine wixii eed laga geliyo dhibtiyo godobtuu tirsaday jacaylkuma galabsanine gobnimo gacal weydayo garaad xuma baan ahay heeskaas waxaa lahaa maxamed cumar buux bay heeskaas sameeyey ahayd oo iyadu waa tale gacalo hooyay gacalo gacalo laba goor dhintee bay iyadu leedahay ano anna waxaan ka dhibahayd gacalo gaariyey gacalo gacalo gaariyey gacalo gacalo ma gablamo xaquye goshiyo laabtaygu qabo goshiyo laabtaygu qabo
marka heestu macnay ku fadhidaa gabdho badanoo hadda way dhacdaa in la xumeeya gabdho badanoo soomaaliya muddooyinka dambe raggu ma naqaan wax ku dhacay ilaahay ha hadeeye laakiin dhibaato badan baa loo geystaa dumarka dhinacan kufsiga markay noqoto marka gabar qof jecled haddii la kufsaday dhibaato lagu sameeyey oy heestu markii hore calaacalku sida ahayd hadda idinku waxaad ka dhigteen adii abwaanku may qofkaaga hore meeshiiba kuu joogaa waxna ismay bedelin ee haniyad jabinoo ha odhan dhibaatanka ku dhacday haa waxaan leenahay ha calaacalin maxaa waktina kaama tegin sidan baa aniga kugu jecelba marka hablaha ina la xumeeyo anuu horta aad baan uga soo horjeedaa inama soomaaliyeed haddaan nahay dhalinyarta soomaalida meel kasta ay joogto habluhu waa hoy waa hoyga aan huwanahay weeyaan iyaga maxay ahayday sharaftu iyagay xaggowga saaran tahay odagowga odagayga odayga quruxdiisu waa xaaskiisa weeyaan fool xumadiisuna waa xaaskiisa weeyaan anu waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed inta badan ragow hala dhowraan leeyahay horta fanka inaad soo gashay maxaa kugu dhaliy
fanka gebigiisa walahi sagal su-aashaa su-aal u horeysa weyaan fiican weeyaan fanka horta waxaa ugu dhaliyey lababa anigoo yar oo iskoolkaa dhiganaya yaa tartan markaa la galayo iskoollada yaa qaadi jiray lixda galaasba bremielkan baxayay oo qaadayey ka koobaad heesaha lagu tartamayo way tijaabiyey macallinkaya tijaabiyey haddii tile waxaa noqdayba inaan ka qayb galaba fasalkiiba qofkii koobaad ba aan soo baxaba waxaan u jeclaa maxaaday axmed cali cigaal maxamed axmed koloc allahu naxariiste iyo maxamed cumar dhuuli aad baan u jeclaa heesahooga kuwaa baan tartanka ku geli jiray ahayd halkay codka ay ka dhigayaan iyaan heesahooga la dhigi jirayba aad baan u jeclaa
kaasi waxa uu ahaa fanaanka reer jabuuti ciise xabiibi waxa uu magaaladaasi jabuuti ugu warrameeyey wariyaha v o a sagal siciid faarax weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o haatanna waxaa stuudiyaha nagu heliyey axmed cali sheekh oo nala diyaara wararkii u dambeeyey ee dhinaca cayaaraha
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynan ku horeyno ciyaaryahan nicholas bebe ayaa ku sugan magaalada london isagoo maraya tijaabada caafimaadka si ugu dhammaystiro kasoo wareegitaankiisa kooxda liili ee dalka faransiiska isagoo kusoo biiraya naadiga arsenaal ee magaalada london waqooyigeeda ka dhisan arsenaal ayaa waxa ay kooxda ka dhisan magaalada faransiiska ee liili la gaartay heshiis lacageed oo siddeetan milyan oo yuuro ah oo ciyaaryahankani uu ugu soo wareegayo ciyaaryahankani oo labi afar iyo labaatan jir ah ayaa noqon doona ciyaaryahankii afraad ee xilli ciyaareedkan kusoo biira kooxda arsenaal ayadoo kooxdan ay hore ula soo siixatay ciyaaryahan gabriel martinelli oo u dhashay dalka brazil ciyaaryahan dani kebalos oo dalka sbain u dhashay islamarkaana ay heshiis hal sano oo amaaha uga soo qaadatay kooxda real madrid iyo ciyaaryahan william saliba oo u dhashay dalka faransiiska kaasi oo milyan oo pound ay kula soo wareegtay kooxda arsenaal ciyaaryahan bebe ayaa waxa uu dhaliyey gool xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay horyaalka dalka faransiiska waana ciyaaryahanka labaad ee keliya ee kusoo xiga marka ay noqoto ciyaaryahan kilian imbebe oo dalka faransiiskasna u dhashay oo markaasi caawiya in ka badan kow iyo toban gool warar kale ciyaaraha haddii aynu egnaa ciyaaryahan neymar ayaa waxaa u soo yeedhay war wanaagsan kadib markii booliiska baaraya kiis qubsi oo ciyaaryahankan ka dhan ah ay shaaca ka qaadeen inay kiiskan soo afjareen xafiiska xeerdhalaaliyaha magaalada soo baolo ee dalka brazil ayaa waxaa laga soo xigtay inay sheegeen in kiiskan la joojiyey kadib markii la waayay wax caddeemo ah oo ciyaaryahankani ku caddayn kara in uu geystay kubsiga lagu eedeeyey baaritaanka ayaa waxaa la bilaabay kadib markii gabadh dharka xayeysiisa oo lagu magacaabo najila tirindade ay ciyaaryahankani ku eedaysay in uu ku kubsaday hoteel ku yaala magaalada baris ee dalka faransiiska bishii may ciyaaryahan neymar ayaa beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey afhayeen wahda neymar ayaa wakaaladda wararka e b u sheegay in aysan wax war ah ka bixinaynin go'aanka booliska kiiskan ayaa waxa uu aad u qabsaday dalka brazil ayadoo ay aad u hadalhayeen wargeysyada ciyaaryahan neymar ayaa waxa uu hadda dagaal kula jira kooxdiisa baris saint germain isagoo doonaya in la iibiyo oo uu ku rajawan yahay inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee barcelona dhinaca kale kooxda yuventus ayaa waxaa la sheegay inay tahay kooxda u dhow inay la soo wareegto ciyaaryahan romel lukaku oo ka tirsan kooxda manchester united inkastoo ay kooxda inter iyana sheegtay in ay ka shaqaynayso sidii ciyaaryahankani ay ula soo wareegi lahayd agaasimaha kooxda inter bebe morata ayaa telefishinka sky ee dalka talyaaniga u sheegay in ay kooxda manchester united u sameeyeen iyagoo aad u wanaagsan oo ciyaaryahankaasi ay kula soo wareegayaan iyabohan ayaa la rumaysan yahay inuu yahay konton iyo afar milyan oo geni hase yeeshee kooxda manchester ayaa la sheegay inay diiday yaboha iyadoo dalbanaysa lacag ku dhow siddeetan milyan oo geni taasi oo shan milyan ka badan lacagtii ciyaaryahankan ay kala soo wareegtay kooxda everton laba xilli ciyaareed ka hor kooxda yuventus ayaa waxaa la sheegay inay doonaysa ciyaaryahankani iyadoo kooxda manchester united u yaboohaysa ciyaaryahan paolo dibala oo dhanka united soo maraya si ciyaaryahan lukaku iyo ciyaaryahankani la isugu badasho dhinaca kalena waxaa jira kulan saaxiibtinimo oo dhex mari doona kooxda manchester united oo markaasi u safri doonta dalka norway iyadoo la kulmi doonta kooxda christensan bike la yidhaahdo oo ah kooxdii u ciyaari jiray maxalinka waa kooxda ka dhisan magaalada uu ka soo jeedo maxalinka kooxdaasi oo legana solshire xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh iyo wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha ayaad maqlayseen haatanna aan mar kale dib ugu noqonno kaalimihii heesaha dabacsan
heeskaasi qaraamiga ah ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteena idaacadadu idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgeliyo
Warkiyo, haiga